ra-iisul wasaare khayre inuu yahay ninka ka dambeeya afgembiga fashilay ee maanta jowhar la isku dayay in si boob ah kursiga lagu qaato waxaan ognahay khayr dhaqaale ayuu kusoo bixiyey waxaan ognahay annagaanan garan oo daacad ahayn muddo shan bilood ah ku dhowaad ah afar bilood ah yacni khayre waxa uu hortaagnaa dhaqaalihii hirshabeelle lagu taakuleynayay ee dowladdii ka horreysay hoosu soo galo subaxa aan anigu kasoo degayo magaalada jowhar habeenka ka horreeyey waxaan ognahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ee ay xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle xilka ka qaadeen shirkii uu la galay dhaqaalihii uu soo dhiibay laakiin waxaan leeyahay khayro waxaad ka shaqaynaysaa waa afgembi adigaa ku fadhiya kursi aada u jilca adiga ay soomaali ku aragtaa afgembiga aada isku dayayso waxaan ognahay sida aad uga soo hadlayso waxaan ognahay sida aada u dhiirigelinayso waxaan ognahay sida aad uga shaqaynayso in hirshabeelleba la burburiyo hirshabeelle adigu ma adan dhisin adigana ma burburin kartid mana burburayso